Saaka oo axada waxaa dalka Itoobiya ka bilaabanaya doorashooyinka guud oo ay ka qayb galayaan xisbiyo konton kor u dhaafaya kuraasta baarlamaanka ee doorashada looga gelayo ayaa waxa ay gaaraysaa shan boqol afartan iyo toddoba kursi xukuumadda dalkaasi ayaa waxa ay sheegtay in dad ka badan soddon iyo lix malyan oo dada ay codeyn doonaan mucaaradka oo haatan hal kursi oo keliya haysta baarlamaanka dalka ayaa sheegay in natiijadu ay iska caddahay oo xisbiga talada haya ee dalka ee e p r d f uu si weyn u guuleysan doono mucaaradka ayaa intaasi waxa ay ku dareen in dowladdu ay caburiso oo ay kasoo horjeedo waxyaabaha ay sahli lahaa in ay baarlamaanka kuraas badan ka helaan waa dhinaca mucaaradke dhanka kalena xisbiyo ka dhan ah iyagu ka dhisan dhinaca ismaamulka soomaalida etoobiya ayaa iyaguna qayb ka ah doorashadan haddaba inta xisbi ee ay yihiin iyo rajada laga qabo in baarlamaanka etoobiya kuraas ay kaga guuleystaan ayaa maxamed cabdi sandheere uu ka wareystay faarax xuseen fure oo ka mid ah taageerayaasha xisbiga dimuqraadiga shacabka soomaalida etoobiya kuna sugan magaalada st cloud ee gobolka minnesota waxaa ka qayb gelaya walaal saddex afar xisbi oo kala ah xisbiga dimuqraadiga shacbiga soomaalida ethoobiya oo ah xisbiga talada maanta haya iyo xisbiga labaad oo ah w s d d xisbiga saddexaadna waxaa la yidhahdaa sodaf midka afraadna waxaa la yidhahdaa dilwebi waan gartay marka kulligood ma ka qayb gelayaan doorashada maanta doorashadu waa doorasho xora oo cid kasta oo dawlad deegaanka degan ay ka qayb gelayso maaha mid cidna la caburinayo qof walba way u furan tahay hadduu xisbi yahay iyo hadduu shacab a tahayba doorashada xaq baad u leedahay inaad ka qayb gesho waan gartay marka bal waxaad iiga warantaa fursadaha ay haystaan xisbiyada mucaaradkihi inay kuraas ka helaan baarlamaanka etoobiya horta qof xisbi ama ama shaksi midku ahaadaba waxa weya nin waliba wixii uu isagu kasbado ayuunbuu macnaha helaa marka inay helaan kuraasna waa suurtagal inay waayaanna waa suurtagal sababtay tahay xisbiga dimuqraadiga shacbiga soomaalida etoobiya ayaa wuxuu kasbaday hantayna macnaha shacbiga degan dowla deegaanka soomaalida etoobiya isaga oo macnaha ka mida dhaliyey waxyaabihii ay bulshada u baahnayd waan gartay xisbiyada mucaaradka ka jira dowla deegaanka soomaalidu xidhiidh mala leeyihiin xisbiyada kale mucaaradka ah ee ka jira tusaale ahaan adis ababa iyo meelaha kale ee etoobiya waxaan ka wadaa sida xisbiga dowla deegaanka soomaalida hadda xog xilka u haya uu uu gacansaar ula leeyahay xisbiga e p r d f ee talada dalka haya kuwa mucaaradka dowla deegaanka soomaalidu xidhiidh mala leeyihiin kuwa mucaaradka etoobiyada kale wallahi aniga ka ogaanshahaan intaan ogahay inay xidhiidh la leeyihiin iyo inayna lalahayn aada uma caddayn karo laakiin sida aniga aan aaminsanahay haddii ay dee xidhiidh ay tabar ay macnaha xidhiidh cid kale kula sameeyaan ay leeyihiin waxay wax ka qaban lahayn dhulka ay u dhasheen iyo macnaha iyo meesha ay kasoo jeedaan taasoo macnaha ay hananba kari waayeen shacabkii ay ka dhasheen iyo ciddii inay matalin ay doonayeen waan gartay waxaa jira hadalhayn badan oo ku saabsan in mucaaradka etoobiya meel kasta ha joogo ama dowla deegaanka soomaalida ha joogo ama etoobiyada gabaal ha jooge aan la siinin fursadaha ay ku soo bambaxaan ay ku soo bandhigaan barnaamijyadooda ay wakti kaga helaan telefishinada amaba ay lacag kaga helaan dowladda dhexe taas oo u saamixi lahayd in dadka taageersan ay gaadhaan dhaleecaynta noocaas oo kale ah maxaad ka odhan kari lahayd anigu waxaan si fiican wax kaaga sheegi karaa dowla deegaanka soomaalida etoobiya etoobiyada kale macnaha specially aad warbixinteeda uma sii haya laakiin kobo gobolka aan u dhashay iyo meesha aan kasoo jeedo way helaan xaqooda iyo xuquuqooda xisbiyada mucaaradkii sababta tahay bajad u gaaray leeyihiin xafiisyo u gaara oo kil ka shaqeeyay leeyihiin marka iyaga un bay ku xidhan tahay dadaalkooda iyo iyo waxqabadkooda laakiin haddii aysan ahayn dad xuquuqdooda hela doorashada looma ogolaadeen magacyadan aan kuu sheegayna dee hadda maanan kuu sheegeen waxaway north american joogaa magacyadoodiina si fiican baanu aqaanaa marka taa micneheedu waxay sheegaysaa inay xaqooda iyo xuquuqdooda ay helaan laakiin waxqabadkoodii uun sidii la doonayay aysan u qaban faarax xuseen fure oo ka mida taageerayaasha xisbiga dimuqraadiga shacabka soomaalida etoobiya kuna sugan saint cloud ayuu kaasi ahaa gobolka minnesora uuna warramayay maxamed cabdisandheere maxamed dhinaca kalena zahraay mucaaradka xukuumadda ismaamulka soomaalida etoobiya ayaa sheegay in aanay jirin wax xisbiyo siyaasadeed ah oo ka qayb gelaya doorashooyinka maanta faarax ismaaciil axmed oo lagu naanayso faarax sedyo oo ka mid ahaa urur dhalinyaro oo taageera dowla deegaanka soomaalida etoobiya haatanse kasoo horjeeda ayaa isagoo ku sugan magaalada los angeles ee gobolka california dalka maraykanka waxa uu iiga warramay sida xaalku maanta yahay
waa su-aal wanaagsan xabtideyda waxa weeyaan doorasho xaqa inayn ahayn doorashada ka dhacayso ismaamulka soomaalida ethoopia ethoopia the good waxaa jiro xisbiyo la tartamahayo xisbiyada jira ayaa jiro baan ku dhex xisbiyo kale la tartamay mucaaradaa jiro laakiin haddaan usoo noqono d d s i ismaamulka soomaalida ethoopia inaba ha yaraatee wax xisbi ah oo maanta la tartamahayo ma jiro xisbiye ayaa jiray la sameeyey xisbiyadii la sameeyeyna wax hadda la tartamahayo ma jiraan oo way ka hareen cabsi awgeed ayay ooga wada hareen qaar la xirxiray iyo qaar cararayba oo addis ababa joogo weeyaan marka saa darteed maanta wax xisbi ah oo inaba ha yaraatee la tartamahayo xisbiga shacabka jamhuuriyadda soomaalida etoobiya la tartamahayo ma jiraan waan gartay lakin waa xisbiyo sharciyeysan oo ka qoran dowladda dhexe ka qoran oo hela miisaaniyad ma waxaad leedahay haba yaraatee doorashada maanta marka laga hadlayo ismaamulka soomaalida etoobiya wax xisbi aan ka talada haya ahayn oo ka qaybgelaya ma jiro wax xisbi ah oo ka qaybgelaya oo ka talada haya aan ahayn ma jiraan waan gartay way jiraan xisbiyo samaysanaa oo dawladda dhexe ka sharcisnaa way jiraan laakiin maanta wax xisbi ah oo la tartamahayo ma jiraan way ka hareen sababa jira awgeed waan gartay marka aragtidaada ku aadan xisbiga talada haya iyo madaxdiisa xisbiga talada hayo waxa weeyaan maanta waxaan dhihi karaa waa xisbi ushaqaysanahayo iskood oo aada moodid in ay shacabka ayna waxba ayna u qabanaynin sababtoo ah waddankan waa waddan loo baahan yahay dimuqraadiyad in ay ka dhalato waxa doorasho loogu loogu dareerahayo marka wax la tartamahaya ma jiraan dadkii la tartami lahaa ama dadkii aqoonta lahaa maxaan ku dhahay xisbiyadan bay xitaa macquulgala xisbiye macquulgala xitaa samaysan lahaa dhammaantood way wada xiran yihiin dhammaan raggii d b s i aqoonta usoo wada bartay wax soo bartay jaamacadaha etoobiya gudaheeda kasoo wada baxay dhammaantood way wada xiran yihiin hadda haddii aan kuu tiriyo ilaa afartan qof oo aqoon-yahan ama inta aan keliya ta hadda aan markaas keliya ta maskaxdeeda kusoo dhacday ah oo wada b h d iyo mastered ah baa xiran marka bal doorashada si guud haddaynu ka baxno ismaamulka soomaalida etoobiya aynu galnay etoobiyada kale fursadda uu mucaaradku u haysto inuu kuraas ka helo baarlamaanka dalkaas etoobiyada kore xisbigan e b r d run ahaantii waa macquulgal inuu ku guuleysto mucaaradka na kolley tartankoodii ku jiraan oo ma saadaalin karno oo hadda ma dhihi karno maxaan ku dhahay kuwana ku guuleysan lakin dee mucaaradka iyagana dadaal bay wadaan oo si xorriyad ah bay waxooda ay u wataan dawladda dhaxana ama xisbiga haya e b r d s na iyagana hooshooday wataan laakiin hadday janis helaan waa laga yaabaa in ay ku guulaystaan laakiin oo anigu niyad ahaanteed hadda waxaan u arkaa inuu ku guuleysan doono xisbigii e r d s
kaasi waxa uu ahaa faarax ismaaciil axmed faarax sedio oo ku sugan haatan ku sugan magaalada los angeles ee gobolka california oo khadka telefoonkae magaaladaasi iigu warramayey